wasaaradda dib u dejinta ee arrimaha bini'aadanimada somalilan ayaa qaar ka mid ah kaamamka barakacayaasha ee ku yaala magaalada burco ka samaysay olole biyo dhaamin ah qoysaska deeqda la gaarsiiyey ayaa ka koobneyd laba booyadood isku-duwaha wasaaradda dib u dejinta ee arrimaha bini'aadanimada gobolka togdheer mursal faarax ayaa ka warbixiyey deeqdan biyaha ah waxaannu biyodhaamin ka wadnaa kaamamka magaalada burco wasaaradda dibadejinta iyo arrimaha bini'aadanimada oo biyodhaamin ka wada i d biyada magaalada burco hadda waxaanu joognaa kaamka la yidhaahdo cabdilaahi mulac mujaahid cabdilaahi mulac kaamkaas oo aannu keennay laba booyadood biyo ah waa gurmad biyola'aaneed biyaha waxaa u soo gurmaday wasiirka dibudejinta iyo arrimaha bani'aadanimada salebaan ducaale oo u soo gurmaday dhammaan kaamamka magaalada burco inta biyola'aantu hayso way uga mahad celinayaan biyahaasina wasiir waa gaadheen in badan baannu soo hadalnoo nidhi dadkaa biyola'aan baa haysa waad naga ajiibtay waad aqbashay ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu raxmaadkiisa noo shugo qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay ayaa ka mahad celiyey maanta oo rabadaana waxaa na soo gaadhay deeq biyood wasaaradda dibadejinta marka hore ilaahay baa mahadle marka labaadna waxaanu u mahadnaqaynaa wasiirka dibadejinta waxaannu leenahay deeqdaa biyaha waannu kaa guddoonnay waxaannu leenahay deeqdaa biyaha waannu kaa guddoonnay aad iyo aad baad wasiir ugu mahadsan tahay sida aad dadkaaga ugu soo u og tahay ee aad si hagar la'aana ugu keenaysa wax alla wixii awooddaada aba markaa maanta oo ay rabadaan tahay dadkuna ay suuman yihiin deeqdaa biyaha oo laba booyadooda booyad boqola iyo booyad kontona waannu kaa haynaa boqoliyo konton boqoliyo konton foosto oo biyaha waannu kaa haynaa wasiirka dibudejinta ee noo keenay maanta labadaa booyadood ee biyaha ah aad iyo aad iyo aad baannu ugaga mahadnaqaynaa waxaannu kaa codsanaynaa wixii lagu cuni lahaana in naloo keeno naloo soo raaciyo ilaahay baa mahad leh aad iyo aad iyo aadna waannu ugu mahadnaqaynaa waanaannu uga mahad celinaynaa aad iyo aad baannu ugu mahad celinaynaa ilaahay baa mahad leh deeqdan ayaa ku soo aaday xilli baahi badan ay u qabeen qoysaska la gaarsiiyey kuwaasi oo saamayn kala kulmay abaaraha ka jira dalka